wadankiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur cali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wada jir wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal qodobada aannu toddobaadkan barnaamijka idinku heenno waxaa ka mid a wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha warfaafinta ee dowladaha xubnaha ka ah federaalka oo isku raacay in la dhiso guddi ka shaqeeya wacyigelinta bulshada soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya cabdixakiin xaaji cumar cami oo u warramay barnaamijka wada jir waxa uu soo dhoweeyey wada shaqaynta wasaaradaha warfaafinta heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed runtii waxaan u arkaa horumar waxaan u arkaa tallaabo wanaagsan waxaan u arkaa wasaaraduhu inay aad iyo aad u dadaaleen waxaad kalood maqli doontaan koonfur galbeed iyo sida ay uga socdaan dhismaha golayaasha deegaanka siihayaha wasiirka warfaafinta ee soomaaliya oo soo dhoweeyey ololaha iscafis oo loogu talagalay in bulshada soomaaliyeed ay isku cafiyaan oo ka bilowday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya marka waxaan isleeyahay soomaali haddii ay iscafiso waxa weeyaan wax walba meesha waa ka baxaya amniga aynu u oomannahay ee hadda aynu rabno ayaa la gaaraya barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macali maxamed kays cali shire ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka wadajir
magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland waxaa lagu qabtay shirkii labaad ee warfaafinta soomaaliya shirkaasi waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa ka qayb galay wasiirada warfaafinta ee dowlad goboleedyada waxaana martigelisay wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka puntland waxauu socday afar maalmood waxaa laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay dhismaha guddi ka shaqeeya wacyigelinta bulshada soomaaliyeed iyo sidii loo midayn lahaa fariimaha la gaarsiinayo bulshada iyo weliba waxaa kaloo ka mid a samaynta xarun dhexe oo wax soo saar oo warbaahinada heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay xogaha isku dhaafsadaan haddaba markii uu shirkaasi soo idlaaday ayaan garowe kula kulmay sihayaha wasiirka warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo weliba dalxiiska cabdiraxmaan iidaan yunis oo aan weydiiyey bal shirka iyo qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay shirkan waxaa aanu marti u ahayn garowe kiisii ka horreeyana waxaa loogu qabtay magaalada muqdisho si weyn baana loogu soo dhoweeyey magaalada garowe shirka waxaa ugu muhiimsanaa afar shan qodob baa ugu muhiimsanaa oo lagaga hadlay dhisidda guddiga wacyigelinta iyo dhammaystirka istaraatiijiyadda wacyigelinta qodob buu ahaa qaabaynta dhismaha xarunta dhexe ee wax soo saarka warbaahinta isna qodob buu ahaa diyaarinta anshaxa saxaafadda oo iyadana aanu ka hadalnay iyadana isna waa ku jiray ogaanshaha heerka uu marayo heerka saxaafadda ayaa ka mid ahaa qodobka shanaadna wuxuu ahaa diyaarinta istaraatiijiyadda isku xirka dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dadweynaha oo oo afqalaadna lagu dhaa media communication strategy marka shantaa qodob baa looga hadlay waxaa waxaa ka soo qayb galay saxaafadda madaxa bannaan waxaa kaloo ka soo qayb galay oo nala socday xogayaha xogayaha xogayaha xogayaha ururka xogayaha ururka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo isaguna qayb ka ahaa waxaa nala socday senator aqalka sare ah oo senator muno la dhaho iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo khuburo dhinaca saxaafadda ah oo ajinabi ah adiga olin ol shirkaasi wuxuu u dhacay sidii loogu talagalay
marka qodobadaas laga doodayay intii shirka u socday dhammaan ma la isku waafaqay dhammaan waa la ysku waafaqay waxaanan isleeyahay shacabka soomaaliyeed wuxuu u noqon doonaa wax midho dhal ah oo dhammaan wasaaradda wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkii waxay isku waafaqsan yihiin inay ku wada shaqeeyaan buu noqon doonaa shirkan markaa shirkii ka horreeyey ee magaalada muqdisho lagu qabtay muxuu uga duwanaay bay kula tahay shirkan wuxuu daba socdaa shirkii magaalada muqdisho lagu qabtay waa qayb markii qaybtiisii labaad wey waa markii labaadoo lagu qabto magaalada garoowe oo qodobo noocan oo kale ah looga hadlo oo xeerka saxaafadda looga doodo oo anshaxa ansha saxaafadda looga doodo oo wax badan maaragtay qodobo badan oo muhiima looga doodo marka muhiimaddu waxa weeye em, shirkan kiisak dambena waxaa lagu qaban doonaa saanu hadda qorsheynay magaala madaxda jubbaland ee kismaayo marka wuu socon doonaa haddii alla idmo haddana wuxuu ka dhici doonaa dowlad goboleedyada kale dhiman marka waa wax soconaya weeye ma aha wax ku eg kii muqdisho iyo kan kan garoowe waa waa kii labaad buu noqonaya bal ka waran markii la bilaabayay shirkii hore iyo shirkan farqiga u dhexeeya sidee u aragtaan wada shaqayn intee la egtahay wallaahi horta shir noocan oo kale ah waa markii ugu horreysay mar- markii ugu horreysay oo meel ka baxsan em, magaalada muqdisho lagu qabto waxay noo tahay khibrad weyn em, waxaanu isku barannay dad em, maaragtay dowlad goboleedka puntland madaxdooda waxaanu wax ku barannay em, em, qaabka looga doodi karo oo dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka xubna- dow- dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda dowladda federaalkii ay u wada shaqayn karaan marka waxaan isleeyahay faa'iido weyn baa ku jirta waa waa nidaamkii dowladnimo oo la ballaariyey ayaan anigu u fahansanahay sidoo kale halkan intaad joogto waxaad tagtay eh, xaruntii eh, wasaaradda warfaafinta ee puntland oo aad kormeertay iyo eh, xaruntii warbaahinta ee puntland marka bal ka waran iyo magaalada garowe bo- booqashada wallaahi horta waxaan mahad celinayaa dhammaan em, dowladda puntland em, oo ugu horreeya madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirka warfaafinta iyo dhammaan xubnaha golaha wasiirada ee puntland oo aad iyo aad si qiimo badan noo soo dhoweeyey maanta waxaan kormeer ku tagnay wasaaradda warfaafinta ee puntland waxaanu soo fiirinay qaybaha ay ka kooban tahay iyo siyaabaha ay u shaqayso waxaan soo booqannay tv-ga puntland waxaan soo booqannay em, idaacadda maaragtay oo short wafeka ah oo oo fmta ah oo puntland em, meesha horumar badan ballaaran baa ka socda marka waxaan isleeyahay waddankan horu u dhaqaaqay em, waxaan rajaynaynaa gobollada kale oo maaragtay ka dambeeya oo iyaga laftigoodu goboladan ka sii dambeeyey waxaan rajaynaynaa iyaguna inay horumar noocaasa samayn doonaan si ayaa wasiirka warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane cabdiraxmaan iidaan yunis oo u warramayay barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin xaaji cumar cami waxa uu furay soona xiray shirkii warfaafinta ee lagu qabtay magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland oo dowlad goboleedkiisu uu martigelinayay waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu arko wada shaqaynta wasaaradaha warfaafinta heer qaran iyo weliba heer dowlad goboleed barnaamijka wadajir ayuu waraysi kooban siiyey madaxweyne ku-xigeenka puntland Ah, runtii waxaan u arkaa horumar waxaan u arkaa tallaabo wanaagsan waxaan u arkaa wasaaraduhu inay aad iyo aad u dadaaleen een, eh, sida hadalkaygaba ku jirtayna aan ka codsaday wasaaradaha kale inay dabagalaan oo habka isku xidhkooda iyo ka fakerka ee, wanaagga ummadda soomaaliyeed inay soo gudbiyaan waxaan dareemayaa shirkan oo koob iyo tobanka bisha soo dhamma ee, bilaabmay een, afar maalmoodna soconayay inuu noqon doono shir wax ku ool ah oo ummadda soomaaliya guud ahaan anfaca waana u hambalyaynayaa wasaaradda warfaafinta hiddaha iyo dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka agaasinka iyo abaabulka iyo isukaanka iyo een hawsha yacni wax ku oolka ay qabatay waa garta marka warfaafinta eh, waxaa tahay madaxweynihii puntland madaxweyne ku-xigeenkii puntland ee intaas soo shaqaynayay warfaafinta door intee leeg ayay ka qaadan kartaa isbeddelka waddanka wal warfaafintu waxay ka qaadan kartaa waa doorka ugu muhiimsan marka laga eego ciidamada qalabka sida iyo wasaaradda gaashaandhigga anigu waxaan arkaa wasaaradda ku xigta ee mas-uuliyadda ugu weyn ka saaran tahay waxa weeyaan wasaaradda warfaafinta oo sababtu tahay yacni iyagaa baahin kara yacni shirkan aynu maanta halkan ku qabannay garoowe ee, caawa wuxuu joogaa habeen dambe wuxuu joogaa yacni ee, meel kastoo adduun weynaha ah marka dowladda amiin wasaaradda labaad ee xilku ka saaran yahay ee, waajibaadka iyo uu ka saaran yahay in ay hawshan gasho ummadda soomaaliyed sukeenkeedii iyo ururinteedii waa wasaaraddan warfaafinta aad baana ugu hambalyanaya hawsha ay hayaan waaya marka fariintaad u dirayso warfaafinta soomaaliya ama ha ahayto eh, midii dowladda ama midii dowlad goboleedyada ama ama warbaahinta madaxa bannaan maxay tahay adoo waddankeena hadda soo kabasha ku jira muddo dagaalaa jiray hadda waqti soo kabasha lagu jira marka fariintaad u dirayso runtii fariintaan u dirayaa waxaa weeye sidii shirkaba laga sheegay in la ilaaliyo hadallada xanafta leh dalkani waa dal soo kabanaya hadda waa dal burburay waa dal runtii aan arka dadkiisu dad waxgarada oo firinfircoon oo wax ku olayna yihiin laakiin haddii si qaldan loo adeegsado saxaafaddu waa yani waa khayr maqabto haddii si wanaagsan loo adeegsadana wax badan bay ka taraysaa ummadda soomaaliyeed soo noqodkiisii iyo jiritaankiisii marka waxaan kula talinayaa wasaaradaha warfaafintu inay marka ugu horraysa xil iska saaraan sidii ay u yacni warraadiyayaasha ama wariyayaasha ay u raadin lahaayeen inay wax baraan si loo helo yacni dhaqankii warfaafineed ama ethicskii uu lahaa warfaafintu inay dib u soo noqoto in siminaarro loo furo la wacyigeliyo iyaga wax la baro saasay ku iman kartaa sida wanaagsan ee loo wada shaqaynayo waxaanan qabaa wasaaradda warfaafinta federaalku inay mar walba hormood iyo u noqoto good example inta kale aad iyo aadna waad u salaamantiin waan idin salaamaya
madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin xaaji cumar camey oo u warrameeyey barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa haddaba qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii shirkii garowe ee warfaafinta ayaan la kulannay oo aan weydiina aragtidooda waxaa ka mid ah cabdifataax maxamuud siyaad arizona oo ah agaasimaha warbaahinta gobolka banaadir iyo yuusuf cadaani oo ah agaasimaha telefishinka dowlad goboleedka jubbaland cabdishukuur aad baa mahadsan tahay adiga iyo tiimka barnaamijka wadajir aad baan idinkugu mahadcelinayaa runtiina waxaad tihiin dadkii udubdhaxaadka u ahaa hawshan aad ku qiimaha badan ee wacyigelinta bulshada loo samaynayo runtii muddo afar maalmood ayaan ku sugnayn magaalada garoowe oo maanta ay ugu dambayso waxaana halkan aan ku falanqaynay sidii loo samayn lahaa wacyigelin midaysan oo si guud ay uda tabiyaan hal mar ama hal mar kaga baxda warbaahinta dawliga ah qodobadaas iyo gudiyo kala duwanoo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan hawshaas iyo xarunta wax soo saara oo loo samaynayo warbaahinta dawliga ah iyo qodobo aad u badan oo xeerkii saxaafadda iyo anshaxa saxaafadda intaba ay ka mid ahaayeen runtii marka loo fiiriyo shirarka halkan ka dhacaya waxay ahayn kuwo aad iyo aad runtii wasaaradda warfaafinta uga soo fikirtay door aad u muhiimana laga siinayey maamul kasta uu joogay annaguna waxaan ku lahayn ka maamul ahaan maamulka gobolka banaadir door aan kaga qayb qaadanaynay fikradaheenna iyo aragtooyinkeenna ku aadan bulshada gobolka banaadir wacyigelinta nooca ay u baahan yihiin in aan soo dhigno sidoo kalena aan la falanqayno maxaan ama qaabkee ayaan si wada jir ah wacyigelin ugu wada samayn karnaa annagoo iskaashanayna haddaana warbaahintii dawliga ahayd oo dhan marka wasaaradda warfaafinta ayaa dabcan waxaad dowrka ugu muhiimsan iska lahayd ka maamulada kalamaamul dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxay lahaayeen in ay ka qayb galaan runtiina si wanaagsan ayuu u dhacay waana war murtiyeedkii oo hadda la soo saaray oo ilaa dhowr iyo labaatan qodoba ayaana ugu dambeyn ka soo baxay wuxuuna ku soo dhammaaday ayaan dhihi karaa guul waana markii ugu horraysay oo si rasmi ah ama si dhab ah loo sameeyo shir shaqo dhab ah in la qabto dabcan ama shaqo dhab ah oo dhow oo loo jeedo xilliga ay bilaaban karayso lagu soo gabagabeeyo waaya marka gobolka banaadir door ayaa la siiyey intii shirku socday marka si guud wada shaqaynta iyo iskaashiga dowlad goboleedyada dowladda dhexe iyo gobolka banaadir iyo warbaahinta gaarka muxuu ka bedeli karaa shirarkan shirkan iyo shirkii ka horreeyey iyo shirarkan saa og tahayba horta gobolka banaadir shirkan door muhiim ayuu ku lahaa asaga ayaana martigeliyey shirkan shirka ku horreeyey oo wasaaradda warfaafintu waxay ku qabatay caasimadda soomaaliya caasimadduna waxay ka wada dhexaysaa guud ahaan dowlad goboleedyada iyo weliba qaranka soomaaliyeed oo in qof kasta oo soomaaliya oo magaca soomaaliya wata ayay u tahay caasimad oo wada leh annaga mar kasta doorkeenna waxay tahay in aan annaga hormuud ka noqonno oo aan waxa ugu horreeya ama dadka ugu horreeya ee qaataa aragtiyooyinka lagu midoobayo iyo aragtiyooyinka laisugu darsanayo wacyigelinta dawliga ah ayaan mar kasta qaadanayna doorkeenna annaga guddigeenna halkan ama wafdigeennii yimid garoowe oo halkan yimid runtii waxaan annaga oo halkan aan nimid annagoo ka tusaale qaadanaynaa siyaasadda iyo aragtiyada maamulka gobolka banaadir uu hogaamiyo duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow runtii siyaasaddaasoo ku dhisan in guud ahaan dalka soomaaliya oo idil ay maamulka gobolka banaadir ka qayb qaato sidii loo dhisi lahaa bulshada soomaaliyeed gacan looga geysan lahaa iyo sidii dowladnimada soomaaliya loo gaarsiin lahaa meel kastoo ay joogaan marka xiriirka iyo dowlad goboleedyada aan la leenahay iyo kan dowladda dhexe iyo guud ahaan xiriiradeenna oo idilba shirarkan ama shirkan wuxuu u noqday udubdhaxaad waxaana si rasmiya hadda kadib aan dabcan aan ugu kalsoonaan karnaa ama aan u dhihi karnaa waxaa jiray xiriir dhab ah oo ka dhexeeya dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo weliba dowladda federaalka waxaana runtii buddhig arrintaas u noqday oo ka shaqeeyey wakhtina ku bixiyey wax badanna dulqaad u muujiyey wasaaradda warfaafinta oo aan aad uga mahad celinaya doorkeeda aadka u muhiimka ahay ee ay qaadatay annaga ka maamul ahaanna mar walba waxaan diyaar u nahay inaan kaalin kasta oo naga soo aada sidii wacyigelinta bulshada ay u noqon lahayd mid si wada jira looga wada qayb qaato iyo in ay noqoto mid effective ah ama si dhaba u shaqaysa inay noqoto intaba waxaan u nahay ka maamul ahaan gobolka banaadir diyaar ayaan u nahay waxaana mar kasta aan annaguna qaadanaynaa doorka nooga soo aado kaalinta wasaaradda federaalka ee hogaaminta dowlad goboleedyada iyo maamul gobolka banaadir ay mar walba u diyaariso shirkan iyo shirkii horeba waxay ahaayeen miro dhal waxaan ka barannay in iskaashi dhaba la samayn karo oo waxa la iska kaashanayana ay noqon karaan wax effectif ah oo run ah oo muuqda oo wax la taaban kara ah dhabtii waxaan gallay heshiis shirkii hore ka dhacay muqdisho oo kan wejigiisii koobaad ahaa kan wejigii labaad buu ahaa marka wejigii koowaad ee shirkan wixii aan ku gallay heshiiska runtii si dhammaystiran baan u filanay gaar ahaan telefishinka dowlad goboleedka jubbaland qodobadii la afarta ahaa ee telefishinada kale uu la saxeexday si si buuxda u fuliyey waana arrinka keenay in la ammaano dadkii fuliyey maanta ee halkan laga ammaano wasaaraddu sidoo kale heshiisya galeen heshiisyadaas iyo warmurteedkii hore lasoo saaray ayaa waxaa ka mid ahaa in shirkan la qabto laftiisu marka waxaan odhan karaa kaasimira dhal buu ahaa kanna qodobada ka soo baxay waxay tilmaamayaan in kismaayo lagu qaban doono la soo jeedin doono ama laga hadli doono kii hore waxaa ka mira dhalay ama waxa ka hirgalay oo aan rajaynayo in wax badan ka hirgeli doonaan markaad eegto tillaabadii hore la qaaday iyo hirgalka go'aanadii shirkan shirka ka horreeyey saxaafadeedka soo baxay ee wasiirada isku waafaqsan yihiin ma kula tahay in la hirgelin karo oo la gaari karo ka hor shirka kismaayo waa xaqiiq waaba la hirgelin karaaba anaa kule sababtoo tii horaa la hirgeliyey macnaheedu waxa weye haddii kii hore uu hirgelay kanna uu hirgeli karaa qodobada la isku raacay waxa waaye waa qodobo awood aan u leenahay wasaaradaha warfaafintu ay awood u leeyihiin warbaahintuna ay awood u leedahay inay fuliso waayo marka waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol waan ku kalsoonnahay awooddeenna iyo iyo shaqadeenna waan ku kalsoonnahay waxaana is odhan karaa ama isleeyahay wasaaradda wasaaradaha warfaafinadu ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxay albaabka u fureen xidhiir wanaag iyo iskaashi buuxa oo ay guud ahaan xukuumadaha federaalka ah ee dalku ay yeeshaan waayo marka hadda maadaama shirarkan ay jireen markaad eegto natiijadii iyo ka soo baxday kii hore iyo kan maanta maxaa laga bartay muxuu ku soo kordhiyey warbaahintii haddii aan lahayd tii qaranka iyo tii gobollada iyo warbaahintii madaxa bannaanba muxuu ku soo kordhiyey tan iyo markii la bilaabay wuxuu ku soo kordhiyey shirkii hore wuxuu horta ahaa albaabka koowaadee laga soo gelaya iskaashiga wuxuu furay albaabka iskaashiga kanina waxa uu keenay meesha oo shirkani uu ahaa shir qodobo waaweyn lagaga hadlayo waxaa laysku raacay in xarun wax soo saar oo dhexe oo muqdisho laga hirgelin doono xafiisyadana gobollada ku yeelan doonto la dhiso qodobkaasi wuxuu muhiim u yahay in wax soo saar qiimo leh oo dadka ka gadmi kara ama ay ku qanci karaan dadka soomaaliyeed ama dadweynaha loo baahinayo in la soo saaro waxaa la isku raacay guddiga wacyigelinta in la dhiso in si guud oo yacni heer qarana wax loo wacyigeliyaa la isku raacay taasi waxay abuuraysaa marka in wacyigelinta kor loo qaado oo barnaamijyadii wacyigelinta ahaa si siman looga qayb qaato waxaa la isku raacay in barnaamijyo si siman oo wadajir ah loo qabto oo iscafinta iyo dib heshiisiintu ay xoogga lagu saari doono sidaas darteed waxaan is leeyahay dib heshiisiintan kaali weyn ka qaadan doonaa iskaashiguna kii hore bilow buu halaahinkani waxaan malanayaa meel dhexo oo fiican ayuu marayaa
haddaba wasiirada dowlad goboleedyada ee ka qayb gala shirkii warfaafintu sidee u arkaan wixii ka soo baxay wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiweli maxamed cabdi ayaa barnaamijka wadajir uga waramay bismi illahi raxmaan raxiim cabdi shukuur aada u mahadsan tahay shirkii noo socday afarta maalmood maanta ay ku jirto waxaan u arkaa shir aada u wanaagsanaa ka soo baxeen howlo aada loogu loogu diirsan karo ay ka mid tahay inay maaratan isdhexgalkii wasaaradihii qeybihii ka kala duwanaa federaalkii iyo dowlad goboleedyadii waxaa kaleeto maarata aada ugu faraxsannahay inuu maanta shirkii lagu go-aamiyey howlo aada u waaweyn oo aada u qurux badan oo maaratan loo baahnaa marka hore inay horey lagu sii dhaaqo markastana aan dhiiri gelin annaga waaya marka dowladda hirshabelle oo aad tahay wasiirkeedii warfaafinta sidee u aragtaa wada shaqaynta hadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed dhinaca warfaafinta
ee aada u wanaagsan yahay barnaamijkaas oo xiriir weyna ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkaba annagana xiriir weyn aan la leenahay dowladda federaalka waa dowladda federaalkaan ku abtirsanaynay ee maaratan ee wax kastaba aan wadaagaynin waaya marka ee, hadda warmurtiyada lasoo saaray doodaa socday marka dhinaciina iyo doodihii socday iyo doorkiina muxuu ahaa sidee u aragteen
doorka annaga ee, door muhiim u ahaa sababtoo tahay ee, dowladda federaalka iyo waxay ahaayeen dowlad goboleedyada waxaa meesha ku jiraayey ee, doorka annagana wuxuu ahaa door aad u muhiim ah oo sababtoo tahay ee, dowladda dowlad goboleedka hirshabelle waxay ka mid ahayd mimberiska ugu waaweyn ee maaratan ka qayb qaadanayay doodihii meesha ka socday iyo barnaamijyadii lagu karkarinayay howlaha ka soo baxay waaya marka een, ee, adigu waxay ahayd markii kugu horeysay oo shirkan aad kasoo qayb gashay shirkii ka horreeyay muqdisho lagu qabtay ee, maad- maadan ahayn wasiirka warfaafinta hirshabelle marka ee, kasoo qaybgalka shirkan oo kii kugu horreeyay ahaa oo dhinacii warfaafinta wasiiradii oo dhan ay joogeen sidoo kula muuqday maxaa kaaga soo baxay adiga Ee, waa sax waa saad u sheegtay aniga shirkan waa shirkii ugu horreeyey kii hore xilligaas wasiir ma ahayn Ee, aadaan ugu farxsanay marka koowaad inaan kasoo qaybgalo shir noocan oo kaleeta ah Ee, waxaan kaleeto iila muuqdaa inuu yahay mid aad u meero dhalay oo maaragtane abuuray kalsooni iyo isdhexgal wa- ee, wasaaradaha warfaafinta federaalka iyo dowlad goboleedyada udhexeeya iyo bahda warbaahinta ee meeshan kasoo qaybgasha waaya marka een, ee, ugu dambeyn ee, hadda kii hore muqdishoa lagu qabtay kan hadda aad ka qayb gashay garowa lagu qabtay idinku hirshabelle ma ma martigelinaysaan shirarkan oo kale annaga diyaaraan u nahay mar kastaba inaan dowrka annaga qaadano waxaan aad u jeclaan lahay in nala soo horumariyo oo maaratan qabsoomidda shirka inay naloo soo horumariyo maadaama aan nahay maamulkii ugu dambeeyey inay naloo soo horumariyo aan aad u jeclayn balse gada- gadaal nala geyn lahaa marka balse hadda nasiibka annaga qabnaa waqtigii nagu soo aado waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan qabanno shirkaas si fiican u martigelino dowrkay puntland qaadatay dowr la mid ah ama kasii wanaagsan inaan qaadan doono insha allah haddii la yihahdo cabdiweli maxamed cabdi wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka hirshabelle ayuu ahaa oo u warrameeyey barnaamijka wadajir dhowaan magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay dood furan oo ku saabsaneyd iscafinta bulshada soomaaliyeed iyo weliba ka hortagga midabta koorka doodaasi waxaa ee, soo qabanqaabiyey ururka cafis oo ah urur isku xilqaamay sidii bulshada soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa iscafin guud oo hogaaminaysa nabadda iyo weliba dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed ololahaasi waxaa markii ugu horreysay aasaasay weli xaanshi oo ka mid a suxufiyiinta soomaaliyeed isaga iyo weliba mune xasan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee u ololeeya arrimaha nabadda islamarkaana qayb ka ah ololaha cafis ayaan la kulmay oo aan weydiiyey bal eh, ololahan iyo ujeedkiisa waxay ka dhalatay een, wariyaal badan oon tababaray oo afar boqol oo wariyaala waddankan ku tababaray afartii sano la soo dhaafay Een, wariyaashaas dhexdooda waxaan ka dhex helnay inay wariyaashu awood leeyihiin ay waddankan meesha u jeeda maana meel kale u leexin karaan waxaan marka isla aan is iri haddii wariyaashii lagu tababaro janisn loo siiyo inay meesha dhibka ay ka qaybgeli lahaayeen inay wanaaggii u bedeli karaan cafisku halkaas horta ka bilaabay waayahay markaan saas bilaano waryaal badan isla tashanay oo dad badan ka mid yihiin jaamacadda baraani cadaala cabdi muuse gurubyo tiro badan oo wariyaasha magaca waddankan ku leh waxaan isla qaadanay fikirka ah inaan samayno cafis oo tru meeriyada meeriyada ku samayno Een, waxaa macnaha isla samaynaynaa fikirka ah in dadkaanu iscafin karaan ma ahan keliya wariyaal dadka barnaamijkan ka wadaa waxaa ka mid ah een, activist waxaa ka mid ah een, muno eh, alxa oo hadda ag taagan waxaa ka mid ah jaamac oo halkaas fadhiya hadday gruub waxaan nahay tiro badan oo nuuc walba so- eh, society-ga leh ulajeedka laga leeyahana inaan dadkan barno wanaag inay soomaalida wax badan isaga mid yihiin waaya halkee diiradda saaraysan hadda diiradda waxaan saaraynaa qabyaaladda waxaan saaraynaa faquuqa aan maanta ka hadlaynay waxaan saaraynaa dumarka oo lax faquuqayo waxaan rabnaa bulsho walba oo soomaaliya isagoo garabkiisa taagan soomaaliga kaleeto inuusan isyasin inaan la yasin inuusan isliidin inaan la liidin waa waxa annaga target garay waxaan kaloo target garaynaynaa dhaqankeenna wixii ka qaldamay ood maantaba arkayseen oo dadka la faquuqayo inaan dib u d- galno dhibli gudaha u galno oo aan raadinno wixii koosgareeyey in qof midgaan lagu tilmaamo tumaan lagu tilmaamo- tumaan lagu tilmaamo la yaso dadkii wixii koosgareeyey dib u raadin odayaasha dhibka noo geystay ee nagu hogaaminayay intaasoo boqol oo sanoo laynka qaldanna inaan dhallinyarada nidhaahno ka leexda ee waxaad qaadaan layn aad adinku aad hogaamiye ka tihiin haddaad maanta arkaysa waad arkaysa dhallinyaro iscafinaysay askari dhallinyaraa iyo nin kaloo dhallinyaraa ayuu ahaa oo dhib isu geystay waad arkaysa waa dhallinyaro dhallinyarada in loo daayo iyo dumarka hoggaanka waddankan ayaa laga doonayaa hadday laba kelmood dhahdo murana waa ila joogtaa hadda waa maasantihiin barnaamijka wada jir maanta waad arkayseen barnaamij qurux badan oo ahaa Ee, waxyaabaha diiradda aan ku saarayna ma ahan oo keliya qabyaaladda waxaa ku jiroo kaleente in dadka dhibaatada kala tabanaya ay iscafiyaan oo aan qabyaaladda ahayn laakiin isdilay wax kala tabanayay hanti kala haysto bal in la heli karo dad dad tanaasulaad sameeya ee alla ka baqa ee islaamnimadii iyo quruxdii iyo wadajirkii xasuusta ee dib intuu isu yimaaday cabsi isweydiisto qofka uu dhibaatada ku sameeyey marka hawsha waa bilow hadda marka bilow- ololahan xal ma ooyaha dhibaatada waddanka ku jirta Wa- ah, waxyaabaha ah, waxyaabaha marka ugu horeysaba nagu dhaliyay ka mid ahayd een, aragtida aan qaadanno ah in xalka dhabta ah ee dalka uu ku jiro in dadkeenna aan isu weydin inay iscafiyaan marka iscafisku wuxuu qayb ka yahay caafimaadka ummadduu qayb ka yahay ugu dambeyn rajada u tahay rajada aan qabno aaday u ballaaranta waxaan rajaynaynaa inaan ka wanaagsanaana ma ahan inaanan ka xumaan doonin sida eh, dowladda ruwanda ay qaadatoo kaleenta inaan ka wanaagsanaan doonin bas annaga dad islaam aan nahay boqolkiiba boqol een, cafiskuna wuxuu noo yahayba wax diiniyan ah oo dadka islaamka aan la ogolayn cuqdadi iyo xanuun inay jirto saddex maalmood ka badan.
weli xaasho oo asaasiya fikirkan keena aad ahayd yani hadda dad badan waa kaala qayb galan oo saaxiibo ah oo activist ah oo ay muna ku jirto ee mustaqbalka rajadaad ka qabto shakhsiyan in ololahan uu gumaysanto wallaahi rajada aan ka qaba maantoo kaleeto haddaad saad u aragtay waa rajooda waa kor ayay usii qaadaysaa adiga laftirkaaga waad ogeed maanta maxa- meeshaan wixii ka dhacay Een, soomaalidu waxaan kuu hubaa oo maalin kasta aan rajada aan qaba ay tahay inay diyaar u tahay inay saxfiso laakiin waddada loo qaadi lahaa yaa ah in la shiilo oo la bisleeyo waddada loo qaadi lahaa qof kasta oo soomaaliya maanta haddaad tidraahdo si kasta wax ku samaysa aa- walaal waa cafi u qirato qofka soomaaliya wuu ku cafinaya waxaan rabnaa marka qabiilada inaan taarget garayno qabiilada farta lagu fiiqo inay bartaan oo mas-uuliyad qaataan oo dhahaan walaalayaal annagu qabiil weynan nahay qabiil hebelow dhibkaasaa inii geysana naga cafiya qabiilkaas wuu cafinayaa hadda eh, waxaa laga dawaajiyey jareer weyn jareer weyn dhibaa loo geystay dhib dadkii u geystay hadday inta yimaadaan yidhahdaan walaalayaalo waa idiin qarnay dhibkaa idiin geysaneen cafiya ma waxay kula tahan is cafinayn way cafinayaan waxaan keliya waa qirashada wax laysku haystaa marka waxaan rajo weynaan ka qabaa soomaalina waa iscafinaysaa waa ballan inta is iscafinaysa aniga muna iyo gruubkeena waa isku dhaarsanay inta ay iska cafinaysa aanan ka harin oo aan soomaali daba taagnaano oo su'aalo weydiino maxaad isku cafiweysan aan weydiino maanta afar qaraxaa dhacday halkaan cafisaa looga hadlayay soomaali sheekadoodu halkaas ayay maraysaa marka qaraxa waa ku dhex wadaynaa cafiskana waa ku dhex wadaynaa waa keenii duulaysta weli xaanshi iyo weliba muno xasan maxamed ayay ahaayeen oo ololaha cafis iyo muhiimaddiisa inooga warramayey dowladda soomaaliya ololahan waa ay soo dhoweysay sihayaha wasiirka warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan iidan yunis ayaanu isaga ka waraysanay aragtidiisa iyo ololaha cafis iyo siday u aragtay dowladda federaalka een, cafis sidiisaba waa eray een, maadaama aan nahay ummad muslimiin ah boqolkiiba boqol muslimiin ah waxa weeye waxa ay, ay, ay, ay nagu waajib ah in aynu iscafino wax badan bayna kala gaaray laakiin in wixii layska iloobo taasna waxa inoo sahlaysa islaamnimada iyo muslimnimada aynu nahay boqolkiiba boqol marka waxaan isleeyahay soomaali haddii ay iscafiso waxa weeyaan wax walba meesha waa ka baxaya amniga aynu u oomannahay ee hadda aynu rabno ayaa ayaa ayaa ayaa la gaarayaa waxa kale oo ka mid ah isagana cafiska in faquuqa layska daayo ummad waxaa jirta la faquuqo oo la takooro marka inta aynu innaguna wax takoorayno ka la takoorayo waxa weeyaan isaga laftigiisu wuxuu- wuxuu- waxa ay ka la takoorayo iyo ka wax takoorayaaba waxay u baahan yihiin inay iscafiyaan marka waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah qof kasta oo soomaali ahna waajib ku ah ee inuu cafiyo walaalkiis wixii ka gaaray Waayo, marka een, ee, sidaan ognahay dalkeena dhibaata ka dhacday ee, labaatan iyo toddoba sano wax laisku haystay qabiil ayay ahaayeen dagaal beeleedyada ayaa u badnaa marka dhinacaasi iyo qabyaaladda iyo ascafinta dowladda mu- ee, gaar ahaan dhinacan wasaaradda oo warfaafinta oo wacyigelintii dadka qaabilsan door intee leg ayay ka qaadanaysaa n sidaan la soconno n xukuumadda aan ka tirsanahay iyo madaxweynaha iyo dhammaan labada gole waxaa inta badan lagu howleeyahay ama la rabaa in laga shaqeeyo in soomaalidu iscafiso in wixii la kala qaatay dib laysugu celiyo in ka wasaarad warfaafin ahaan aan annaguna wixii maaragtay waajibka naga saaran oo dhinaca warbaahinta iyo hanuuninta ah dadweynaha inaannu u adeegsanno barnaamijka cafis cafisku haddii layscafiyo waddankan nabad iyo horumar ayaa la gaarayaa taas ninna lama weydiinayo waa gartay ugu dambee marka dadweynaha soomaaliyeed oo iyaga lafdhabar u ah ee sidaan maanta arkaynay dadaa la soo bandhigay inay dhib kala gaara iscafinayo marka dadweynaha soomaaliyeed farriintaa u diraysaan si ay u hirgasho ololaha iscafis ee dowladda soomaaliyana ay door weyn uga qaato maxay tahay waxaan aad iyo aad maanta aan waxaan waxay- waxaan aad iyo aad maanta ula yaabay oo aan arkay oo waxaan ku idhi arrin aad iyo aad u wanaagsan ah oo aanay shacabka soomaaliyeed aanay fahamsanayn aabba soomaaliyeed oo gabadhiisii la dilay oo maanta wiilkii gabadhiisa dilay intuu cafiye ay saaxiib yihiin oo ay walaala yihiin oo ay meel ku wada shaahaynayaan waxaan u jeeday wiilal ay iyagana dhib kala gaadheen oo aad arkaysay oo qaar calooshooda la qalay oo maanta hadda halkaa aad arkaysay isku cafinaya waxaan isleeyahay soomaali hayscafi waa opshanka keliya in noo bannaan waxaan nahay dad islaam ah waxaan rajaynayaa inay soomaaliya dhammaanteed meel kastay joogto ay iscafin doonto arrinta takoorka ayana waxaad ka leedahay arrinta takoorka waxaan leeyahay een, soomaali baan nahay een, ilaah baa ina abuurtay qof qof ka sharaf badan iyo ka karaamo badani ma jiro waxaan leenahay takoorka ha la joojiyo waxaan leenahay dadka la takoorayo waxa weeyaan een, ma mudna waxaan leenahay soomaaliya takoorka ha iska dhaafto oo waxyaalaha dibi noo dhigaya oo maaragtay een, dhibaatooyinka inagu- inoogu wacan marka waxaan leeyahay soomaaliya takoorka iska dhaaf ha la iscafiyo si hayaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane cabdiraxmaan iidaan yunis ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo u warramayay barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa haddaba qaar ka mid ah dhallinyaradii goobjoogga u ahayd doodii cafis ayaanu ka waraysannay aragtidooda iyo weliba midabta koorka iyo qabyaaladda saameynta ay ku leedahay gudaha soomaaliya maxamed nuur macalin maxamed ayaa mikrofon kala dhex qaaday aa ugu tagto oo gabadhiisa aa soo raasatid waa shiiqaaga imaamka ku ah masaajidka kutujiiba markaa gurigiisa ugu tagto aad gabadhaadaan rabaa wuxuu ku leeyahay adeero isma guursan ani waana shiiqii oo i- oo aakhiro kugu baaqaya ku dhahayay ee, noloshaasaa jirto nolosha duni wax ma ahan aa wuxuu ku leeyahay een, marka inay wax xun tahay isfuquuqa taasaaba daliil u ahba ninkii shiiqii oo ku wacdinaya daqiiqado ka hor oo haddana gurigiis markaa ugu tagto ku dhahayo wax- marka taas waxay caddaynaysaa marka in wixii haddii xun yihiin ciilkiis ma bato matalan xumaanta adi lagaa galay ee, hadday aana leedahay oo ay leedahay aragti macnaha ay qalad leedahay waa u qaadan kartaa marka waxaa waaye iscafinta dadka inay iscafiyaana wanaagsan
ugu horeyn adoo ku bilaabaya magacaaga iyo halkaad ka timid iyo sidaad u aragto barnaamijkan bismillahi rmaan raxiim magacayga waa maxmaamin maxamuud jimcaale waxaa ka yimid degmada kaaraan xaafad sanca haddaa barnaamijkan cafiska ka hadlo horta waa arrin fiican dadka u istaagana waa dad fiican waan ku dhiirgelinayaa haddii la ka hadlo in badan uu soo socday si la sheego wuxuu kasoo badaa kun sagaal boqol lixdankii dowladdu markii la aasaasayay waana arrin soo jiitanta oo wax wax badan laysku qabsado oona si haddii loo farshana aan micni keenin aakhirkiisa haddii la daba kacana lahay jaahilnimo waay oo wax oo aqoon ama wa- wax laga qof wax laga dhex- dhexla maahan qaybsigana ku imaahayo arrin aan hadhow qofka oo ka imaahayo sida ribada oo diinta sheegtoo kale in lees naco oo hadhow qofku qof kale marka wejigiisa arko oo dhibsado oo nacsado ama qofka marka hadhow meel ku arko ama marka meel wax lagu qaybsayo waana arrin aan fiicneen soomaalida hadda qoom waa yeelatay yoon u istaagtay insha allah waan rajeynaya inay ka bixi doonto wallaahi bilaahi tallaa si fiican oo i farxad gelinayaa soomaaliya oo waxaa saas u yar kama hadlays dhahay inay ka hadasho oo u istaagto oo barnaamij laga qabto oo la isku imaado dhalinyaro badan kasoo qayb gasho waa arrin fiican waa nagala sirgaali karaa in oo la dhammeeyo oo xal loo helo soomaali dhanna xal loo helo taas macquul way naqaya dhiirigelin oo naqaya maxaad ugu baaqi lahayd dhalinta kulomidka ah ee sidaan oo kale ee u fikiraysa iyo kuwa ee fursadda aan u helin inay ka qayb galaan barnaamijkan maxaa aad gaarsiin lahayd waxaa gaarsiin lahay qof kastoo wuxuu suubi karo asa suubi karo inuu naftiisa cadaabo maahan waxa iskuday kuwid horta adoo isku dayin inaa waxaa ka niijabtid maahan wax kas isku dayo qof kastana meeshu qof kasta heerkuu taagan yahay asaa isgeeyo qofgiisana male waxaana kasoo naqaana dhihi lahay qof kale fuquuqaayo saxna maanahan soomaali had jastiwana ka baxdaa dhihi karaa oo waxaas ama layska dhaafa hadda waxa laisku dooran karo waxaa aqoonta bismillahi rahmaan rahiim magacay waa cumar maxamuud maxamed waxaana ka imaaday degmada horta nabadda qaas aan ka jecel horta aad iyo aad aan u faraxsanahay horta inaan barnaamijkan kasoo soo qayb galo si oo heer sara waxaa le horta barnaamijka horta oo marka hore oo aad u soo daahay waaye markaan fiirino ilan waxaa horta dhibka barnaamijka oo jira horta waa waa xagga sare markaan runta aan u hadalno ilan dadkii aqoonta lahaay oo dowladdii waxaa loo qaybsamay waa afar dhibic shan afar dhibic shan intii waxa wadanka loo socdo wadanka waxa hagaaga ma jira waayo waxaan u leeyahay taas mataqaanaa ilan waxaan naqay qof dhan nasab ah islaam ah ah waxaa lahay waxaa tahay nis ilan adig ma aqbalis maanta haddii aanu ku dhaw saaxib miyaha adiga todobaad shan hataa mise waxaa tahay ilan dagaalaga xigtaa qofkii see u ogolaana oo asiga la dhahay afar waxaa waaye aad tahay nis aad tahay ilan calooshu jiran yahay mani aqbali doono ilan midii kalena waxaan ku sheegay dadkii lahayo waxaad tihiin afar dhibic maxaa nisaa tihiin wax gudaha dhisba ayaga markaan run isku sheegno wax beyaah noo fal ayaga waay waxaa kuu soo haray meel kasta hadda markaa fiiriso horta waa ayaga waay markaa barsanjidka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan leenahay waxaan aad iyo aad ugu dardaarma horta dhallinyarada dhallinyarada waxaa leeyahay waddanka hadda wax usoo baxa dhalinyaro waaye xukunku hadda la wareegay boqolkiiba sagaashan dhallinyarada waaye waxaan leeyahay dhallinyaradana ha kacdo wax kale wax loo bixi karo ma lahan kitaabka alana wuxuu leeyahay mar weliba in oo dadka dumarkan wuxuu dhahay konton waaye raggan boqol waaye saas u kala qaado bis ma dhihin kana nis waaye kana wax waaye ma dhihin rag waa rag waxaa waaye dumarka waa dumar wuxuu kala qaado ma jiro alxamdulilah aadan ugu faraxsanaa inaan soo qaybgal barnaamijkan waxaan leeyahanaa dadka barnaamijkan wado iyaasan ka caajisin ilaa heer sare inay gaarsiiyaan barnaamijkan waan ugu faraxsanaa inaan kasoo qaybgalo alxamdulilah barnaamijka wada jir ayaan ku guda jirnaa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad naga dhegeysanaysaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weli waxaa ka socda dhismaha golayaasha deegaanka waxaa hore loogu hirgeliyey degmooyinka xudur iyo bardaalo oo ka kala tirsan baay iyo bakool waxaa kalou haatan ka socdaa dhismaha golaha deegaanka magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada baraawe oo ah xarunta rasmiga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed macalin cumar ayaa soo saaraha barnaamijka wadajir uga waramay howlaha wasaaraddu ay hayso iyo weliba ilaa hadda caqabadaha soo wajahay waxaana ugu horeyn agaasimuhu uu ka waramayaa xasilinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijyada xasilinta maamulka koonfur galbeed waxa ay marayaan meel wanaagsan koonfur galbeed waxa ay qabatay tusaale ahaan deegaanka awdiinle iyo goofgaduud waxaa loo sameeyey xarumihii booliska iyo xarumihii maamulka ayaa laga dhisay waxaa kaloo laga qabtay maxay ahayd solar street ayaa la sameeyey oo degmada goofgaduud khaasatan waxaa kaloo jiray bishiina soo dhaaftay in ay qabatay strategy roadmap oo barnaamijyada xasilinta ah istaraatiijiyadaas oo leyn la noqon doonta istaraatiijiyadda guud ee dalka ee xasilinta taas waxay noo suuro gashay bishii hore inaan qabanno guud ahaan barnaamijka xasilinta degmooyinka badi waa uu ka socdaa sida degmada baraawo kale oo laga dhisayo erboor oo ka mid ah qaybaha xasilinta waxaa kaloo ka mid ah erboorka degmada diinsoor oo goordhow gabagaba maraaya waxaa kaloo ka mid noqon doonta degmada xudur erboorkeeda oo hadeertaan assessment lagu hayo sidii dib loogu dayactiri lahaa marka guud ahaan barnaamijyada xasilinta southwest state si wanaagsan ay uga socdaan
bal ka waran ololaha dhismaha dowladaha hoose gaar ahaan golayaasha deegaanka ee magaalada baydhabo halkee marayaan
bilihii lasoo dhaafay waxaa aada u socday barnaamijyo wadatashyada bulshada ah odayaasha dhaqanka iyo wasaaradda ayaa waxa u socday laga soo bilaabo janaayo ama disembar aakhirkeedii waxaa u socday wadatashi bulshado wadatashi bulshadeed waxaa hadda inoo suuro gashay in isbuuca soo socda loo lagu heshiin doono kuraasta degmada baydhaba si loo soo xulo ergooyinkii kadibna ay doorasho u dhacdo waxaa lagu xisaabtamaya ma aha xaafadaha degmada baydhaba ma aha ee waa deegaanka guud ahaan ee dega- ee degmada baydhaba inta ay ku fadhido deegaankeeda xuduudda ay la leedahay degmada buurhakaba xuduudda ay la leedahay degmada bardaale xuduudda ay la leedahay degmada waajid xuduudda ay la leedahay degmada qasax dheere xuduudda ay la leedahay degmada diinsoor intaas inta qabaa'il oo dega ayaa wax ku leh waxay ahayd oo deegaanka baydhaba iyaga odayaasha ayaa ka wada hadlay wayna ma aragtay waxayna ku tashadeen intii deegaankaasa in ma aragtay dhammaan guud ahaan laga wada qayb geliyo maamulka degmada baydhaba waxaa loo saaray guddi ka kooban toddoba iyo toban guddigaas ayaa hadda waxa uu ka shaqaynaya qaabkii loo qaybsan lahaa awoodda ama kuraasta degmada baydhabo iyadoo la tixgelinayo dhammaan qabaa'ilka degan ereyada hadda aan soo sheegnay
waa gartay dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha waxay qorsheynaysaa koonfur galbeed inay martigeliso shir shirka wadajir ama eh, wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ay ka qayb gali doonaan Eh, shirkaas eh, maxaa la qorsheynayaa in looga hadlo Een, shirkaas ma aha markii ugu horeysay ee degmada baydhabo lagu qabto Een, sanadkii hore waxaa jiray in shir noocaasa mid la mid ah lagu qabtay degmada baydhabo Een, guud ahaanna waxaa lagu falanqayn doonaa qaababka ugu habboon een, dhisidda golayaasha deegaanka iyo waxyaabihii laga bartay een, degmooyinkii lasoo dhisay guud ahaan si looga faa'iideeyo maadaama ay tahay koonfur galbeed ee, dee maamul goboleedkii ugu horeeyey ee sameeya ee, gole degaan sameeya waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inaan la qaybsano experiensiga een, wasaare- een, koonfur galbeed ay la wadaagto maamulada kale si iyagana ay uga faa'iidaystaan guud ahaanna loogu falanqeeyo qaababka ugu habboon ee dhisidda golayaasha deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed maalin cumar oo u warramaya soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka wadajir oo uu soo saaray maxamed nuur macalin maxamed anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa barnaamijka soo jeedinayey qays cali shirana waa uu farsameynaya intaan mar kale dib ugu kulmi doono waa bahdii barnaamijka wadajir oo idin leh sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wadankiisa uu shaqeeya shicibiyaahow wanaagsani wadankiisa uu shaqeeya wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan aan isweerashano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal aan isweerashano walaalayaal aan wada jirno way shicibiyahow wanaagsani wadnaha iyagii rumaadow shicibiyahow wanaagsani wadnaha iyagii rumaadow wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane aan isweerashano walaalayaal aan wada jirno aan isweerashano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal gamcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal awada jirno anisweeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal